walibaa sii kora ay dhibaatada isu jeensiida ay roobab sababay intay dalka ka fatahaan daadad xoog badan kaas oo saameeyay bulshada danyartee oo iyaba markii hore dhibaatooyin shalgadisan la daaladhihay iyo weliba markale ah kubugta alinaha miniteed iyo gobolka shabeellada hoose weliba uusan kumidaya gobolada sida eedka ee uusan kugubaday roobka deerta islamarkaana uusan ka fatahay webiga shabeelle oo degmooyinku midda usamarawa daadadkiiyo weliba iyo burburina wadooyinka iskihiraay gobolada shabeellada hoose baay iyo gobolka banaadir welina gotaya wadada burhakabi iyo leega taasna weliba iyo sababtay in hadda wadada iyo kaxayiirnaadaan baabuur shalgadisan iyo dadkiila dareereenba gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo weliba uusan ku hadalay xaalada waqtigan ku-teegin gobolka shabeellada hoose sida uusan saamayay roobka dareer iyo fatahaada uusa sababay iyo weliba uusan ka baaqay heedaha dowlada koonfur galbeed iyo dowlada federaalka soomaaliya in xaaladaas la ku jawaaba si dhibaatada meel halisayeen hindeerna daadadka iyo roobabka fatahaadda sameynayaan ee laga yaabo in ay saameyn ku yeeshaan gobolada uu ka kooban yahay koonfur galbeed oo idil gobolka shabeellada hoose ee dhanka webigana leh sidoo kalena daadadka mar walba ay ku soo rogmadaan maanta riboodkii ugu dambeeyeyna la soo gaarsiiyey wuxuu ahaa waddada isku xirto wallaweyn iyo buurxakabo in ay wada go'day guud ahaanteedaba oo daadad weyn ay ku soo fataheen fatahaaddaasina ay sabab u noqotay inay waddadii ay go'do guud ahaanteedaba maanta go-doonkii roobabkii iyo dhiiqadii maxaa lahaa wadooyinka oo dhanka dhoobeyda ahaa ay gawaarida soo mari jireen magaalada baydhabo soo socdaan horey roobabkii u xidheen haddana halkii waddo oo laamiga aheyd oo dadka ay dhibaatada kusoo mareen ayadaba ay jajabsan tahay waxaa haddana sabab ay noqotay maanta riboodkana la soo gaaray in xalayto ay waddadaasi ay go'day haddana ay tahay meel aysan dowladda maanta aysan gaari karin waa deegaan u dhexeeya buurhakabo iyo leego meel udhexeysa ayay tahay iyo sidoo kale meel kale oo ayadana laga yaabo inay goodaal yiri saacadaha soo socdo ama maalmaha nagu soo fool leh oo ayadana dhibaato kale ay kasoo kordhi karto marka middaasi waxay u baahan tahay in gurma degdega lala gaaro dadkaasi sidii looga hortegi lahaa daadadkaasi inay dhacaan in maxaa lahaa meelaha laga filayo hadda maanta tan way dhacday laakiin mustaqbal ahaan loo diyaargaroobo in meelaha ay fatahaadaasi ama biyahaasi daadadka ay goy karaan oo waddadaasi ku saabsan in buundooyin la saaro mustaqbal ahaanna looga fekero insha allah waxaan rajaynaynaa wasaaraddii howlaha guud oo wasiirkeedan uu nala joogay wasiir ku-xigeenkiina oo hadda nala jooga iyo agaasimaha guudba in ay culeys saaraan sidii buundooyinkaasi iyo ka hortagaasi loo samey lahaa sidoo kale degmooyinka gobolka shabeellada hoose ee ugu horeyso magaalada afgooye waxaa ka dhacday fatahaadii way ku bilaabatay sidoo kale awdheegla way ka bilaabatay sidoo kale fatahaadii magaalada marka dhanka janaale ayay fatahaadii intaba ay ka bilaabatay marka ilaahay intaasa noogu sakhiro ayaan leenahay laakiinse waxay u baahan yihiin dadkaasi ee fatahaaddaas saamaysay in jawaab rasmiya la gaarsiiyo insha allah hay-adahana waxaan u baaqaynaa inay jawaab ka bixiyaan in dadkaasi deegaanadaasi deganna inay taxadarkooda muujiyaan sidaan ugu jeedin horeyba haddana mar labaad waxaan ku celinaynaa dadka u dhow webiyada in ay fatahaaddaasi ay iska ilaalshaan kana fogaadaan inay hoy ka dhigtaan meelaha u dhow webiyada lamada webi ee usamarow dalka soomaaliya ka fataheen waqtigan webiga jubbay ah ka fatahay gobolka geda oo uusa sababay intii dad badan miniteed oo kubog taalan sidoo kale webiga shabeelle iyo xusin haddaa ka fatahay gobollo ku tirsan dalka soomaaliya gobolka baay degmooyin ku tirsan sida bardaaley baydhabo iyo deegaanada kale ka hareereysan iyo daadad xoog leh ka fataheen waxaana soo sababay intii xaafado badan la kubog taala dadna iyo ka amuudaana